Bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar ayaa loo jeediyay digniin caafimaad oo ku saabsan khatarta ka dhalan karta isticmaalka daawooyinka aan dhakhtarka qorin. Waxay daba socotaa kororka kiisas caafimaad darro ee la xiriira daawooyin aan si habboonayn loo adeegsaday. Sacdiyo Nuur waxay ka mid tahay dadka isticmaala daawo aan dhakhtar qorin, waxayna Radio Snack kaga warantay saameynta ay kala kulantay.
Haa, si gaar ah antibiyootikska haddii ah, si qaldan loo isticmaalo waxay keeni karaan iska caabin resistance eh, sidoo kale taasoo keenta in daawooyinkii dambe aysan waxtar yeelan. Waxaan oran lahaa caafimaadkaaga een iskaga ciyaarin. Daawo kasta ma aha mid ku habboon. Waxaa laga yaabaa inay waxyeelo ka gaarto waqti yar iyo dulqaad u yeelo inaad la xiriirto dhakhtar ama takhasusay. Farmashiyeyaasha waa inay xil iska saaraan daawooyinka qaar.
Dhinaca kale, Axmed Mataan waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada magaalada Jowhar. Waxa uu bulshada magaalada ugu baaqay in ay ka digtoonaadaan halista ka dhalan karta daawooyinka aan dhakhtar qorin.
sababta ay dad badan ay u isticmaalaan dawo ayagoona la tashan dhakhaatiir saan la socono xalima een, dad dadka badankooda waxay een, ku tiirsan yihiin waayo aragnimada dadkii hore tusaale een, qof baa xanuunsanaa dawo isticmaalay dawooyinkaas ayuu qofkaa la tashanaya wuxuu leeyahay aniga waa xanuunkaas igu dhacay soo markaa dawooyinkaas aan isticmaalay soo markaa een, waana ku caafimaaday soo adigna marka dawooyinkaas isticmaal oo kale sababahaas oo kale waa loo aaneyn karaa inay aaminaan yacni khib- khibradii hore dadka ay hore u isticmaali jireen dawooyinka gaarka ah ay markaa isticmaali jireen markasta markay xanuunsadaan dhanka kale marka la la eegayo meelo badan oo waxaa jira gaar ahaan deegaanadeena fogfog ama tuulooyinkiina dad saboola ayaa jira oo yacni aan heli karin ama ay ku yaryihiin inay helaan adeegyo caafimaad ay adag tahay in, in la helo dhakhtar sidaa aawadeed waxaa laga yaabaa in dadka ay qasab ku noqon karaan in dawooyin macal yiraahdaa een, caafimaadku ay dadka kale isticmaali jireen inay isticmaalaan dhanka kale markaan ka fiirino caafimaadku horta een, maaha mid ay dad weliba awoodi karaan waayo dadka qaarkood waxaa laga yaabaa ee, ma awoodaan inay iibsadaan dawooyin qaali ah marka waxaa laga yaabaa ama ay qarashka waxayna awoodeen ay kula kulmi lahayn dhakhtarka tusaale inay baaritaan maraan farmashiyaasha rasmiga ee dawooyinka caalamiga laga- laga helo ee wadamadan yurub laga keeno marka sidaa awoodeed waxay marka awoodi karaan in farmashiyaha yaryar ay kasoo gataan dawooyin si ay markaa u is- xanuunkooda markaa ugu baabi'iya marka dadka qaarkood waxay iskaa leeyihiin waxaa jira yacni maxaa la yidhahdaa xanuuno qaarkood aan mudnayn in dhakhtar loo tago soo marka qof buu la tashanaya qofkaas wuxuu leeyahay dhakhtar maya maxaa ka tegaysaa een, dawooyinkaas isticmaal dawooyinkaasaa xanuun baabi'iya ama maxaa la yidhahdaa wax kuu taraya oo anigaba waan ku caafimaaday dhanka kale markaan ka fiirino warbaahinta internetka een, saameyn weyn ay ku yeelatay een, caafimaadka bulshada tusaale maanta waxaa waxay si fudud macnaa u heli karaan macluumaad caafimaad baraha bulshada laga heli karaa sida dhakhaatiir waxaa arkeysaa ama soo duubaya een, xanuunada qaarkood waxyaabaa loo isticmaalo dawooyinka marka la isticmaali karo oo inta badan waxaad ka arkeysaa youtube-ka google-ka tiktok-ka anything meel walba oo platforms oo bulshada ay isticmaalaan waa la soo dhigaa marka taasoo marka ay keeni karto ama ay u maleeyaan inay eh, si madax banaan macnaa isu daweyn karaan ayagoo aan aqoon macalin yidhaha ama dhakhaatiir caafimaad aan- aysan Isticmaalka daawo aan dhakhtar qorin waxa uu yahay halis muuqato oo saameyn ku yeelan karta caafimaadka qofka, qoyskiisa iyo guud ahaan bulshada Jowhar. Waxaana muhiim ah in qof walba uu qaato mas'uuliyad ku saabsan caafimaadkiisa.